bulshada degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ayaa loogu baaqay inay si wadajira uga shaqeeyaan ilaalinta dhirta iyo deegaanka si looga hortago xalfinta iyo saameynta taban ay ku yeelan karto deegaanka iyo nolosha bulshada baaqaan ayaa waxaa soo jeediyey qaar kamida bulshada rayidka kuwaas oo carabka ku adkeeyey in jarista dhirtu ay dhibaato weyn ku leedahay bulshada islamarkaana ay qeyb ka tahay isbeddelka cimilada oo soomaaliya saameyn weyn ku leh waa kuwan qaar kamida bulshada ku nool degmada dhobley oo bulshada qeybeeda kala duwan ugu baaqaya ilaalinta dhirta inta dhirta dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay marka koobaad horta dhirtu waa bilicda deegaan horta jarista dhirtu macnaha dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waa dhirta waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheenni baa inoo cunaya horta dadku intooda badan waxay macnaha dhirtan ay goynayaan waxaan kula talin lahaanu in laiska daayo nabaad guur bay keenaysaa roob yaraan bay keenaysaa dhibaatooyin badan bay keenaysaa midda kale dadka intooda badan waxaa jira dad xaabo oo isticmaala dad kaloo guryaha ku dhisa haddana macnaha dhirtii marka la jiro roob yaraantani waxay ka dhalinaysaa dhirtan iyo nabaad guurkan waxaa laga dhexli karaa wallaahi dhibaatooyin badan baa laga dhexli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtoo ku nabaadguurta haddii laga sameeyo maxaa dhuxushoo kale nabaadguur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolkaa dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibiwaa dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan haddaan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waanu ka soo horjeednaa waxa weeyaan farintaan ugu baaqayo maxaa degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhibta waayo deegaanku waa deegaankeenii dhilxaarufin baa ku imanaysa haddii dhirta la jaro waxaan ugu baaqayaa in la yareeyo walow aan laga maarmayn haddana in la yareeyo jarista dhirka ama dubista dhuxusha in la yareeyo oo laga hortago saan ugu baaqaya degmada dhooble soomaaliya ayaa kamida meelaha sida weyn dhirta looga shido iyadoona laga sameeyo dhuxusha taas oo dadka qaar nool maalmeedkoodu ku maareeyaan hase yeeshee saameyn taban ay kasoo gaarta bulshada kale